بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنت الشركة وقفتي أما هذا الكبس وقفتي هذا الله كسب بحي warbaahinta ama ta dunida ama jaraaidka kusoo baxayay iyo warbaahinta dalkan somalilan gudihiisa arrimahaasoo ku saabsanaa marka hore waxaa weeye mucaawimeynka ay somalilan geysay dalka soomaaliya abaaraha iyo dhibaatado ay soo gaadhay iyo waftiga aynu diray iyo wuxuu daaran yahay iyo wuxuu uu macnihiisu yahay midda labaad hadallo iyo baaqiyo kasoo yeedhayay xisbiyada mucaaradka ah intii ayaamaha kana oo tarjumo xumo ka sameynayay waxyaabo badan oo dadaal badan oo ay dowladda somalilan ay geysanaysay aflagaadooyin badanna ay ku jireen oo ka muuqda marka ugu horeysa arrinta mucaawooyinka dadka reer somalilan waa dad muslima waa dad caalam ka mid ah dhibaatooyinka iyo abaaraha ka dhacay dalka soomaaliya ee dhibaatada badan ee caalamku u dhayay u gurmaday ee dunida usoo gurmatay inagoo inagaba abaartu ina saameysay oo dadkeennu uu waxyaabo badan iyo caalamkuba ina tareen aynu ugu baaqanay dunida iyo dad kaleba oo wax ina taray haddana waxaa waajib ah oo xil inaga saaran yahay inaynu dadka muslimka ah dadka soomaaliyeed ee walaalaheena ee dhibaatadu soo gaadhay inaynu u gurmano oo aynunan wax ka tarro waajib iyo xil iyo mas-uuliyad ina saaran buu ahaa taynu yeelnay aynu caalam kala mid ahayn ee uga soo dhaweyn waa taa aynu ilaahayna kaga baryayno inuu abaar iyo ajar inaga siiyo inagana magac iyo sharaf ay noogu jirto taa waxay ahayd mid aynu ku faanno oo aynu caalamka iyo dunida ugu faaninay dadweynaheennina uu ku mahadsan yahay intii gacanka degeysatay caam ahaan iyo intii qaaday iyo intii ka howlgashay waxaanu leenahay ninka shariif la yidhahdana walaalaha iyo reer koonfureedna waxaanu leenahay wal haddaanu soo gurmanay oo nabadgelyo usoo gurmanay oo dadkay ugu soo gurmanay maaha inaanu ka noqonay madax banaanidayadii goonisutaagayagii iyo inaanu goonisu taagno oo dal madax bannaan oo xora oo xorriyaddoodii qaatay oo usoo halgabay oo usoo dagaalamay oo gacanta ku ku gacantooda ku samaystay inaanu nahay maantana aan halkii taagannahay sidan aanu ku wadanno ilaa aanu ka helno aqoonsi iyo ictiraaf aanu dunida ka helno waxaanu leenahay dadweynaha reer somalilan yaan laydin bahdalin yaan belle inoo sheegin aan gacanta isqabsanno aan wada jiro aan xorriyaddeenii iyo ixtiraafkeennii sidaynu u raadin jireen u wada dooni jiray dibadiyo gudaba aanu wadno ayaan leeyahay ta labaad waxaa weeye scholarships tacliin layna siiyey oo dowladda ayna siisay teerkina siisay oo aynu ardadeennii aynu dhoofinay oo u diray say tacliin usoo bartaan wuxuu qabtaan jidka ay marayaan basaboor somalilan bay ku dhoofeen jidka ay marayaan iyo meesha laga qaadayo iyo goobta laga qaadaya taasi waxaa weeye waa arrin aan ahayn arrin aynu isku dhejino aanayno gooni aan si gooni aanaan u eegayn waxa aan doonaya inaan ka hadlo arrimaha wanaagga daaranaa bani aadminimada daaranaa waxtarka daaranaa aynu dunida dadku geysanaynay xisbiyada mucaaradka ah ee udub iyo uci faysal calawarwa gaar ahaan hadallada beryahan kasoo yeedhiya kasoo burqanayay iyadoo uu caado u leeyahay inuu badiba marka uu dhibaatooyin dhex galo ee dhex dabaasho ee mas-uuliyaddiisa xilkii kasoo bixi waayo isagoo taariikhdiisao dhan la ogaa wadanimadiisa la ogaa wuxuu ufo ku sameeyey berigii la ogaa qaranka halgankuu iska ka galay la ogaa siduu u basaasi jiray la ogaa dhibaatooyinka uu dadka u geysanayahay inuu maalin walba isagoo aflagaado iyo cay ummadda ula soo taagayaya dowladda wax la qaadan kara ma aha taarikhda faysalow waxa aad ka heshay ummaddu taageerooyinkii aad ka heshay ee codka aad kaga heshay ee ku wada dhacday ee aad meel ka gaari weyday ee ummaddu ku diiday ee sanka kaa qabsatay ee aad qabyaalad ku hadashay ee xumaan ku hadashay ee hargeysa anaa la tiri ee mid walba tiri ee ummaddu kugu diiddo uf ku tiri waa logay taaqada halkaad ka gashayna waa la ogaa maalin walba ninka yadha koonfur baan tegayaa halkeeraan wax ka qabanaya dalka waan bitreegaranayaa adigu ahaa maalin walbana halkaas aad ka hadlaysaa waa intaa aflagaadiya xumaan wadaa taana wax lagaa qaadanaya maaha wax laga aqbalayana maaha cid aad ugu hajabayso dambana ma jirto waxaan leeyahay calin warcadde iyo ina surub iyo qoladan udub iyaguna halkaa maalin walba aflagaadan iyo ragka kale la taagan waxa wey walaalayaal idinku doorashadii baa laydinka adkaaday doorashadii baa laydinka adkaaday ummadda muddo badan ba hor joogteen ummaddu way iska kiin garatay way iska kiin aragtay waxaa tihiin iyo waxaa qabtaanba sidaasaan weliba axsaabdi ku samaynay runta marka la doonayo waanu isaamaxnay oo id ilaalinay oo isnidhi yaan dalka soomaaliya isku xidhnaantiisa iyo walaalnimadiisa iyo walijirkiisu ha jirin musuqmaasqaa gasheen boobkaa samayseen dhacaa samayseen dunuubta aa ummadda ka gasheen aadinku saamaxnay waxaad ummadda maanta ku akriyaysaan iyo wax laydinka akhrisanaya toona ma jirto shacbiga reer soomaaliyed walaalayaal waxaan leeyahay shacbiga reer somaliland oo ha dhegaysanina mahyigaa laynagu daray mahyiga waa aragtay waxa laga soo qoray mahyiga aflagaadada loo geysanayo mahyiga u n-ka u shaqeeya waa nin jamciyadda qurumaa ka shaqeeya waa nin xil gaara leh waxaa runtu tahay dhulkuu ka hadlay iyo meeshii uu tegay arrin soomaaliyed kullida mu odhan beeniyo inama isku sawiray oo been laga sameeyo dadka markhaati kacay la ogaa oo imika haddaad eegto oo aad gasho websiteska iyo waxay ku hadleen lacaayo oo la leeyahay wuxuu u shaqeeya reer somaliland buu shaqeeya waad aragteenoo waad ka warqabtaanoo waad heli kartaan warkeeda waa heli kartaan marka waxaan leenahay umadda reer somaliland yaan been iyo xasad iyo hinaase yaan lagu lagu hagin yaan been loo sheegin yaan jidkiina laydinka luminin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aada iyo aad baa